bismillahi raxmaan raxiim maanto a bisha abriil ko iyo tobankeeda waxaa booqasho taariikha noogu imaaday xoogaha guuda qaramada midoobay antonio guteres markuu noo imaaday wuxuu la kulmay kursimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka shamso marwe shamso iyo wasiiro ka mida maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan warbixin ka siinay xaaladda bini-aadamnimada iyo baahiyaha dadka ka jira waxaan uga warbixinay shaqooyinkii la qabtay sanadka laba kun labaatan iyo labadii iyo culeysyada hadda jira warbixintaas kadibna xoogayaha guud qaramida wuxuu wuxuu dhiisa kusoo arkay xeryo barakacayaal ah oo dadka ku jira oo soo wareystay xaaladooda soo arkay kadibna waxuu la kulmay shaqaalaha hay-adaha u n-ka safarkiisaas uu soo gabagaboobay marka waxyaabihii uu arkay iyo xaaladda barakacayaasha maxaad inooga sheegi karaysaa iyo haddii hadal uu jeediyey wallahi horta ujeedadiisa ee safarkiisa waxaa u muhiimsaneed oo soomaaliya ku yimid inuu magaalada baydhabo imaado magaalada baydhabona wuxuu noo sheegay inay tahay magaalo abaaraha iyo macluusha ay waktiyadii hore aada u saameeyeen haddana bulshadii aada u nugushahay wuxuu noo sheegay inuu u imaaday inuu iska rabtaaga shacabka soomaaliyeed iyo kuwa reer koonfur galbeed iyo degmada baydhabo degan inuu maxay ahayd u dadaalayo sida xaaladaha ay ku jiraan wax loogu qaban lahaa ujeedada safarkiisa intaasa u muhiimsaneed waa gartay hadda inkastoo xilli roobaad la galay haddana waxaa kasii horeeyey dhibaatooyin dhinaca abaaraha oo laga soo sheegaya meelo badan oo ka mid ah gobolada waddanka soomaaliya oo koonfur galbeed ay ka mid tahay booqashadani antonio guteres ma waxay daba socotaa baaqyadii caalamiga ahaa iyo dhibaatooyinkii laga cabsi qabay in ay ka dhashaan abaarta iyo macluusha laga baqayay soomaaliya
ujeedada safarka waxay ayd labadaba mid ah inuu arka xaaladda siday tahay iyo waxa laga qaban karo iyo inuu dadka ka wareysto sida noloshooda ay tahay culeysyada haysta maadaama roobkii guga uu soo hormaray hal bil soo hormaray roob ilaa xad fiicana da-ay laakiin roobka waktii hore oo aan la filayn ayuu imaaday marka insha allah waxaan rajeynaynaa inuu roobka noo sii bato haddii laakiin roob kala imaanin culeyska waa taagnaana laakiin roobka culeyse markaas taagnaay wax weyn uu ka taray laakiin weli dhinaca wax soo saarka cuntada meelahaasaa weli gaabis ka jira oo la ogeysa ay noqonayso marka ujeedada safarka xogyaha guudna waxay ahayd in waxyaalahaas in inuu arkay indhihiisa ku arkay dadka siday ku noolyihiin waa tahay maxaad inooga sheegi karaysaa xaaladda barakacayaasha iyo dadka kale ee taagta daran ee abaarta saamaysay ee ku dhaqan goboladan koonfur galbeed ee soomaaliya
wallahi dadkan dadka waxay ahaayeen wax soo saarka dalka soo saari jiray dhinaca beeraha xoolaha hodanku ahaa waddanka o dhan cuntada laga soo beeray gobolkaa la gaarsiin jiray laakiin nasiib darra waxaa dhacday abaaraha isku xigay isbedelka cimilada shabaabo dadkii barakicinayo waxyaalahaas markay isku darsameen dadkii waxay noqon dad aada u nugul oo aan fursad u haysan inay wax soo saaraan marka run ahaantii xaaladda marka la fiiriyo dabadeeqadii sanadka hor waxay baa ka fiican tahay laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin sida roobabka ay u soo daan ilahayna rooban waa keeno insha allah